بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله إحنا كنا حجرني سلسلة قصص الأنبياء خلاصة دي خلاصيني قصة لوط أيانو كسو بحني وهيد قصة دي تضباد halkan waxaynu ka gelaynaa qisada sideedaad waa qisatu shucayb calayhi salaam marka casharkan koowaad waxaan ka dhigaynaa tacriiftiisa marka nabiyullaahi shucayb calayhi salaam waa min arusul waa rusushii ilaahay uu diray buu ka mid yahay waayo fi suurati acraaf fi suurati huud kulli waa inoo imaan doonaan allah waxa uu odhanayaa marka uu qisaska ka sheekeeyo wa ilaa madyana akhaahum shucayba madyan waxaanu u dirnay akhaahum walaalkood shucayban ee akhaahum fi nasab xagga nasabka ayuu walaal kula ahaa ayaanu u dirnay ayuu allah odhanaya subxaana wa tacaala idan marka nabiyullaahi shucayb calayhi salaam casharkan ugu horeeya tacriiftiisa iyo cidda loo diray iyo meesha ay deganaayeen intaan baynu ku soo koobaynaa kabacdi baan aayadaha u gelaynaa awalan marka ugu horeysa aayad iyo xadiid caddaynaya nabiyullaahi shucayb calayhi salaam aabihii iyo tilmaamaya ama nasabkiisa sheegaya ma jiro keliya waxa weeye waxaynu haynaa wa ilaa madyana akhaahum shucayba waxaanu u dirnay reer madyan walaalkood shucayb ayaanu u dirnay laakiin wuxuu keenayaa ibnu kathiir raximah allahu tacaala marka uu qasal ambiya ku soo aroorinayo wuxuu leeyahay qoomkan reer madyan waxay ahaayeen dad carab ah oo caraboobay oo deganaa meeshaa la yidhaahda madyan oo ku caanbaxday magaca madyan waana ardu shaam buu yidhi oo waxa weeye dhinacan weliba waxay isxigaan qoomuluud meeshii lagu halaagay waxba ma kala dheera marka halkaa ereyada weeye iyaguna meesha ay deganaayeen waana magaaladoodii magcu oo magacaas ayaa magaaladiina ku caanbaxday odagii ay ka yimaadeen baa madyanka magaca wata oo qabiilka reer madyan ah magaaladoodiina madyan baa loo bixiyey oo waxay caam ku noqotay buuyi idan marka taariikh ahaanna wuxuu leeyahay wax yar bay ka dambeeyeen qowmuluud oo waa isku xigaanoo wax yar ayay ka dambeeyeen buu leeyahy sida aynu arki doonno say isugu dhow yihiin amaa xaggee bay galaan oo waxa weeye qabiilahaan xaggee galaan waxay leeyihiin culummadu sida ibnu kathiir uu soo guurinayo ninkaa madyan oo ay galaan ayaa waxaa la yidhaha madyan ibnu midyaan midyaankaasna nabiyullaahi ibraahim baa dhalay bay leeyihiin waa ina ibraahim bay leeyihiin oo waxay taariikhda keenayaan iyo kutuba bani israa'iil laga keenay nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam markay saara u dhashay yaqu isxaaq iyo kabacdii ay dhimatay ayuu wuxuu naag kale guursaday oo shaam ku guursaday oo carruur kale u dhashay bay leeyihin carruur kale u dhashay ayay tilmaamayaan marka carruurtaasaa waxaa ka mid ahaa bay leeyihin ninka la yidhaha midyaan ninkaasaa reer madyan dhalay bay leeyihiin oo ka tarmay ka tarmeen walcilmu cinda allah calaa kulli xaal marka mu'arikhiinta taariikhda qora waxay gelinayaan inay reer madyan yihiin duriyaddii ka farcantay nabiyullah ibraahim sida reer bani israa'iil uga farcameen sida waxa weeye carabi uga farxantay oo nabiyullahi isxaaq ay ka farcameen ayay ninkaa madyan ka farca midyaan ayay ka farcameen oo madyan dhalay laakiin nebi ma ahayn rasuulna ma ahayn ile waxaa laynoo sheegay kitaabka qur-aankaa iyo sunnaha nebigaba nabiyullahi ibraahim labadiisii wiil oo waxa weeye isxaaq iyo ismaaciil unbaa nebiye ahaa waynu arki doonaa taariikhooda iyo yacquub oo isxaaq sii dhalay Mm. laakiin laynooma sheegin wiilal kale oo nebiyullahi ibraahim uu dhalay oo nebi laga dhigay kitaabka iyo sunnaha kuma hayno laakiin taariikhda waxay qorayaan ma ay lahaa nebi buu ahaa laakiin waxay leeyihiin midyaan ibnu ibraahim bay galaan waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya qaar kale waxay leeyihiin maya ibraahim ma galaane wiilashii nebiyullaahi yacquub uu dhalay oo labiyo tobanka ahaa mid ka mid ah ayay galaan oo reer bani israa'iil bay ka mid yihiin marka taasi ma xoog badna oo waxa weeye haddee waxayba u dhow yihiin baa la yidhi luud duriyaddii nabi is- eh, eh, eh, nebiyullaahi yacquubna haddee mar dambay ahaayeenoo masar waa iyagii tegayoo wiilashiisii reer bani israa'iil bay kala noqdeen labiyo tobankii wiil reer bani israa'iil ayaa ka farcamay marka walcilmu cindallaah ibn ibnu kathiir saasuu soo aroorinayaa ee aq- aqwaashaasoo dhan buu keenayaa wuxuuna rajaxayaa oo tilmaamayaa inuu ninkaa galo medyan ibnu midyaan ibnu ibraahim inay galaan ayuu ibnu kathiir waxa weeye uu u iilanaya oo waxa weeye aad moodaa inuu rajaxayo waalcilmu cinda allah ilaah baa laakiin garanaya nas aan ku beeninana ma hayno nas aan ku rumayno oo dhahno ilaa wailaa way jirtaana ma hayno waxaan taariikhda iyo nasabka iyo qofku xaggee galaana caqiidana laga qaadan mayo axkaamna laga qaadan mayo waa mujarad taariikh waay saasaa la yidhi allahu aclam inay sugan tahay iyo in kale wuxuu ibnu casaakir keenayaa oo taariikhda uu ku keenayaa sida ay isugu dhow yihiin isagoo tilmaamaya luud wuxuu leeyahay nabiyullaahi shucayb ee, labadii gabdhood oo waxa weeye nabiyullaahi luud uu dhalay oo nabiyullaahi luud iyo gabdhihiisii waa tii ilaahay badbaadiyey oo ay aadeen xaggaa iyo shaam meeshii nabiyullaahi ibraahim deganaa labadii gabdhood mid ka mid ah ayaa dhashay buu leeyahay nebiyullaahi eh, shucayb ama ayeeye u ah labadaa qowl baa jira labadii gabdhood oo nebiyullaahi luud uu dhalay mid ka mid ah ayaa nebiyullaahi shucayb ma hooyey u tahay mise ayeeyey u tahay labadaa qowl buu soo raraya oo ibnu casaakir taariikhda ku keenaya oo wuxuu leeyahay ahlu taariikhu waxay caddaynayaan oo gelinayaan wakhtigu si isugu dhowaa inay gabdhihii shucayb ee gabdhihii luud uu dhalay mid ka mid ah ay nebiyullaahi shucayb ay hooyo u tahay ama ayeeye u tahay idan marka waa wakhti aad isugu dhow waa wakhti aad isugu dhow reer madiyan iyo eh, n- eh, eh, luud nebiyullaahi luud inay aad isugu dhow yihiin oo marka nebiyullaahi luud baaba dee awowo u noqonaya nebiyullaahi shucayb saasuu isugu xirayaan marka oo waxay leeyihiin nebiyullaahi shucayb iyo nebiyullaahi luud iyo kulli waxa weeye waa maaragtay nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam ayay gelayaan oo dadkiisii wey ka farcamay ayay tilmaamayaan waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya laakiin innaga muhiimaddeennu waxay tahay hadda inaynu sugno inuu nebiyullaahi shucayb calayhi salaam uu ka mid yahay rusushii iyo nebiyadii ilaahay soo diray inuu ka mid yahay yaa loo diray reer madyan baa loo diray xaggee bay degganaayeen meeshaa shaam bay degganaayeen madiinatu madyan ayay degganaayeen amaa xaggee bay galaan oo qabiil ahaan xaggee bay galaan waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya laakiin inay isku dhow yihiin waxaa laga garan karaa qowmuluud iyo waxa weye nebiyullaahi luud iyo nebiyullaahi shucayb inay isku dhow yihiin sida mar walba la isugu xijiyo oo suurad walba markaa akhridid markii luud la dhammeeyo waxaa ku xigta nabiyullaahi shacayb wa ilaa madyana akhaahum shacayba ayaa ku xigta sida marka horeba nabiyullaahi nuux marka la dhammeeyo qisadiisa nabiyullaahi huud lagu xijiyo huud markii la dhammeeyo nabiyullaahi saalix lagu xijiyo saas ayay marka isugu xigxigaan ayay- ayaa laga istimbaadi karaa aayadaha tartiibka iyo qaabka ay u socdaan laakiin jasmi lama jasmin karo oo lama odhan karo ilaa wa ilaa waa durriyaddii nebi ibraahim bay galeen jasmigaasi wuxuu u baahan yahay aayad iyo xadiis buu u baahan yahay mana hayno marka waa taariikh mujarad waa reer bani israa'iil baana laga keenay waxa weeye waxay gelayaan xadithuu can bani israa'iil walaa xaraj ama laa tusadiquuhum walaa tukadibuuhum hana beeninina hana rumaynine faraha ka qaada waayo caqiidana inoogama xiraa axkaamna inoogama xiraa nebiyullaahi shucaybna waa rasuul ilaahay soo diray marka waxaynu arki doonnaa insha allahu tabaaraka wa tacaala bal aayadaha qur-aanka ee sidii aynu qisatuluud ku soo marnay ayaynu aayadaha tilmaamaynaa iyo sida uu dacwada ugu yeeray iyo say ugu jawaabeen iyo sidii loo halaagay iyo dhibaatadii ku dhacday markay xaqii diideen ayaynu insha allahu tabaaraka wa tacaala arki doonnaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin